walaala waxaa wuxu dhaceen horta magaalada waa iska magaalo iska irda xiran ilaahay xaaladeeda ogyahay waxay yidhaahdeen canshuur ayaa laga qaadayaa canshuurtii warkeeda markii la sheeg sheegay waxba iyagoon qaadin ayay yimaadeen saaka iyo shalay iyo daraad waxay yidhahdeen waxaa la doonayaa inaad keentiin lacago canshuur ah bishii horeon hore u sheegnay oonan wax qaban iyo bishaan dadki waxay yidhaahdeen waxaa lainka codsanaysaa waxaan inka codsanaynaa inaad bishaan wax naga qaadaan canshuuru dayn maahane waa gartay waa diideen saaka ciidamay soo wateen dadkii dhan way taxaabeen marka waxaa noo sheegtaa tirada dadka la xirxiray iyo ciidanka dadka xirxiray qaabka ay ula dhaqmeen dadkii suuqa la xirxiray maanta dadkii waa u yimaadeen dadku waxba maba diidaneen waxay yidhahdeen bishaan naga qaada canshuurta naga qaata waana ay ka diideen markaas askartay keeneen dadkii waa hajuumeen waa ay wadeen xadsiyadii geeyeen weliba waxay ku amreen inay taleefanadooda haystaan si ay dadka heeladooda u wacdaan sidii magafiii oo lacag ay oga qaataan haye dadka xirxiran hadda tiradooda misey gaaraysaa dadka xirxiran tiradooda hadda waxay gaaraysa hadda waxaawaay sideed kabdhood iyo waxaa weeye waxa la xiray iyo hal wiil hadeer ummadiina way kala carartay aniga hadda in la hadlayo laftigood waxaan kamid ahay bulshada ganacsatada magaalo joogto waa anaba uga cararnaba wadankii lacagaha canshuurta ah ee lagu soo rogay dadka suuqa inay bixiyaan tiradooda ma laydin sheegay haa qofba waxbay kusoo qoreen sida dadka u kala hanti badan yihiin qofkii dukaan yar jooga oo iska adiga kun iyo laba kun iyo wax lamida yaalaan waxay yidhahdeen waxaa keenaysaan konton dollar waa gartay qofkii oo udhaxeeya oo dadka oo macnaha leeba saddex raqam waaye qof waxay yidhahdeen waxaa keenaysaa shan iyo toban dollar qof waxay yidhahdeen waxaa keenaysaa soddon dollar qofba siday yidhaahdeen hadda laakiin waxaa barnaamijku wuxuu u badan yahay dadkan hadda lacagaha u xirta dad aan aysan qaban karin waaye dadaa waxay ku baryotamayaan gabar yaroo danka ka ay joogto yaanya gadato waxay leedahay walaalayaalow shan dollar lacag ay ka qaata waana ka diideen adinku marka haddii aad tihiin ganacsatadii deegaanka ma waxaad diidayseen canshuurta uu idinka qaadayo maamulka ahlu sunna mase tirada lacagaha iyo waxaasa isku fahmi weydeen waxaan diidaynaa lacagta tirada badan leh ee ma aan diidayno lacagta macnaha intay canshuurta ma diidayno laakiin waxaan diidaynaa lacagta tirada badan leh waayo canshuurta waa u qasbanahoo maamulka ayagaa meesha ka taliyo bey-ada iyagaa maamulo haye awal maxaa lainka qaadi jira marka xilligii hore intiinan hadda aan lasoo gaarin lacagahan faraha badan xiliyada hore waxay naga qaadi jireen lacago la yidhaahdo ay ku sheegaan taakulo waana ku qasbanayn waa dhiibi jirne waa gartay hadda laakiin waxaan ku niri maadaama xafiis dawladda hoose oo sarsanayn oonan helaynin wax teesara minishii biya aadnan noo samayn karin beri subax haddaan u baahano aadnan aqoonsi yeeli karin barnaamijka sidiina hore nooga qaata wayna diideen ilaan waa dad qasbane dadka xirxiranna hadda magacyadooda haddaan ku kuusoo gudbiyo waa waxaa ugu horeeyaa guddoomiyaha ururka haweenka ee degmada siraad shida faarax ruqyo macalin axmed sahra xasan cabdi sagal cilmi xirsi safiya xirsi wanaagsan shubri wadaadyare shubri sheekh axmed astaahil diijaan iyo guudax maxamed maxamuud jimcaale marka waxay u badan yihiin haween dadka ganacsatada la xirxiray dhammaan waa wada ganacsata dadkaas haw ha haween bay u badan yihiin ha